macnaha maaragtay mar walba waa naga faraxsiyaa waxyaalaha oo sida soo saaro hay-adaha dawladda oo asiga markaa iga garab ku oon ayagana waxaan ka codsana inay garab siiyaan madaxweynaha ayna dhageystaan shacabka rabitaankiisa iyo maaragtay maadaama aan anaga nahay bashan iyo dhowr iyo labaatankaas sanad burburka dalka ka jira dad xog ogaal aad u ah maadaama aan nahay weliba aan kamid ahay dadka dhaqanka soomaaliyeed oo maaragtay mar walba garsooraha meelihiisa dadka mar walba u dhooldabeelo oo maaragtay maalin walba duuba aan nahay waxaan codsanaynaa mar koowaad iyo mar labaadba in maaragtay arrinkaas culeyska la saaro oon hal qof aan lagu reebin meesha oo la keeno dadka aan codsanayno oo diinta ehelku ah